dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dib loo dhigay aaska allaha u naxariistee marxuum burci maxamed xamse oo ahaa wasiir dowlihii xafiiska ra-iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka kana mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday hotelka naase hablood ee magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa u sheegay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona in ilaa iyo maalinta talaadada dib loo dhigay aaska maadaama qaar ka mid a ehelada ay dalka dibaddiisa ka imaanayaan wasiirka ayaa sheegay in maalinta talaadada ah salaada janaasada lagula tukan doono marxuumka magaalada muqdisho kadibna aas qaran lagu samayn doono muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka xun tahay falka lagu dilay marxuum burci maxamed xamse burci maxamed xamse oo ahaa wasiir dowlihii xafiiska ra-iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka ayaa ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday hotelka naase hablood ee magaalada muqdisho